kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay horyaalka dalkaasi ingiriis oo kooxaha manchester city iyo everton ay ku wada ballansanaayeen horyaalka waddankaasi ingiriiska ciyaartaas oo ahayd mid si weyn loo wada sugayey ayaa waxaa labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar aad u xiisa badan waxaana ay ku dhammaatay daqiiqadii loogu talagalay gool iyo gool ciyaaryahan weyne rooney oo kooxdiisii hore everton dib ugu laabtay ayaa mar kale u suura gashay in kooxdiisani cusub ee everton uu gool u dhaliyo isagoo gool ka dhaliya naadiga manchester city daqiiqadii shan iyo soddonaad ha yeeshee raxiim starlin ayaa daqiiqadii labiyo siddeetanaad goolka barbaraha u keenay naadiga manchester city xiryahan walker ayaa daqiiqadii afartanaad ka qaatay calaamada guduudan iyadoo sidoo kalena labada naadiba ay kala qaybsadeen dhibcihii oo gool iyo gool ayayna ku kala baxeen dhinaca kale dhegaystayaal haddaan idin dulmarno warar ku saabsan goosgooska ciyaaraha ee kooxaha iyo ciyaartooda sida loo kala doonayo naadiga b s g waxay aada ugu dhowdahay inay la soo saxixto oo qaab ama ahaan ay kula soo wareegto weliba ciyaaryahanka naadiga monaco ee kalyan imbabe oo siddeed toban jira barcelonana waxa ay aqbashay in liverpool aysan iibin doonin ciyaaryahanka kubad sameeyaha ee philip cotino oo shan labaatan jira wargeyska demeror ayaa qoray barcelona waxay sidoo kale aaminsan tahay oo ay rajo weyn ka qabtaa in ciyaaryahanka lionel messi oo soddon jira iyo sidoo kale adres inyesta oo saddex iyo soddon jira ay labadooduba aysan ka tegi doonin naadiga oo ay saxiixi doonaan qandaraasyo cusub weeraryahanka waddanka spain diego costa siddeed iyo labaatan jira ayaa waxaa lagu amray oo ay ku amrtay kooxda atletico madrid in uu nabad la sameeyo naadiga ches kahor inta aysan naadigaasi niyadda gashanin inay la soo wareegto ciyaaryahankaasi oo shan labaatan milyan lagu raadinayo manchester city ayaa waxay qarka u saaran tahay in ay ka quusato saxiixa ciyaaryahanka west brom u dheela ee johnny evans kaasoo sagaal labaatan jir ah tottenham hasbar waxaa isku diyaarinaysaa in labaatan milyan ay ku raadiso ciyaaryahanka dhaawaca ee naadiga everton ee rose barkley oo saddex labaatan jir ah balse waxa ay dagaal xoogan kala kulmi doontaa naadiga chelsea oo sidoo kale raadinaysa ciyaaryahankaasi naadiga real madrid waxa ay ka qaadan doontaa racfaan calaamadii labaad ee hurudka ahayd ee la siiyey ciyaaryahan sergio ramos kulankii ugu horreeyey ee horyaalka dalka sbain ee dhowaantan naadiga real madrid ee la dheeshay deportivo la caronya oo saddex gooli waxbana naadiga real madrid ay ku badisay luis gonzales gonzales oo dhexdhexaadinaya ciyaartaas ayaa calaamad labaad oo hurud ah siiyey ciyaaryahan sergio ramos dhammaadkii ciyaarta markaas oo ka dhigtay in uu ciyaarta ka baxo sababtoo ah calaamad gaduudan ayay noqotay hal kulan gudaheed marka laba calaamadood oo hurada ciyaartooyga la siiyo waxaase hadda real madrid ay doonaysaa inay raxfaan ka qaadato calaamada labaad ee hurudka la siiyey si ciyaaryahankaasi uu diyaar ugu noqdo kulanka ugu soo horreeya naadiga ay la dheeli doonto valencia hore real madrid waxaa uga maqnaa ciyaaryahan ronaldo isaguna shan kulan hore loo ganaaxay xubinta ciyaaraha dhegaystayaal waa nagayntaa
aad baad u mahadsantahy jamaal axmed cusmaan oo ciyaaraha inala socodsiinay